culimada masjidka alraxmah ee degmada hurwa ee magaalada muqdisho caasimada dalka ayaa bulshaweynta soomaaliyeed ka dalbaday in laga qayb qaato dhismaha masjidka degmada hurwa oo maraya dhismihiisii bilowga sheekh abuubakar xasan maalin iyo weliba sheekh axmed nuur cabdi jimcaale oo ka mid a culimmada waaweyn ee magaalada muqdisho ayaa dadka wax haysta ee ilaahay wax siiye ka codsaday inay ka qayb qaataan dhismaha masjidka degmada hurwa oo baahi badan loo qabo waxaannu dhex taagannahay sida aad arkaysaan masjid bilow ah masaajidkaas oo lagu magacaabo masjiduraxma masaajidkan walaalayaal sida aad arkaysaan waxaa ka muuqanaysa baahi uu u baahan yahay gacansiin waxaannu ugu baaqaynaa muslimiinta ina daawanaya kuwa ina dhegaysanaya dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba ku sugan inay soo caawiyaan soo saacidaan gacan naxariisle ay u fidiyaan beydkan ilaahay ee ku yaalla degmada heliwaa gaar ahaan xaafadda alcadaala ee lagu magacaabo masjiduraxma walaalayaal masaajidkan waxaa loogu talagalay in lagu faafiyo diinta iyo dacwada iyo khayrka salaadahana lagu oogo masaajidkan waxaa waqaftay oo ilaahay dartii u waqfay maamo haddaba nala joogta ilaahay ha barakeeyo waqafkana ilaahay ha ka aqbalo guri jannana allah ugu bedelo walaalayaal masaajidka haddaannu soo saacidno faa'iidooyinka aannu ka helayno waxaa ugu weyn maxabatullah ilaahay ayaan ugu jeclaanaya beydka ilaahay haddaannu ixsaan u samayno ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay wa axsinuu ina allaha yuxibu almuxsiniin marka walaalayaal walaalaha muxsiniinta iyo walaalaha muxsinaadka rag iyo dumar ee naga daawanaya ama naga dhegaysanaya adduunka dalkii dibadda mar walba waatay ka qayb qaadan jireen masaajidda inay taageeraan oo masaajidda ay ka faa'iidaystaan waxaan ugu baaqaynaa masjidkan inay soo taageeraan masjidka masjidka marka walaalayaal waxaa ku dhinac dhegan boos asagana la rabo in masjidka looga faa'iideeyo oo hadda waa hal boos masaajidka lagu weyneeyo oo masjidka maaragtay lagu dayactiro booskaasna walaalaha insha allahu tacaala inay ka faa'iidaystaan ayaan ugu baaqaynaa qiimihiisu waa ilaa soddon kun ilaa shan iyo labaatan kun waay marka jeebabkiina u fura qalbigiina u fura ilaahay guryihiisii waayo waxaa camira dadka mu'miniinta innamaa yacmuru masaajid allahi man aamana billaahi walilaahi masaajidda waxaa camira dadka mu'miniinta qofka masaajidda ka qayb qaato masaajidda nadiifiyo oo dhisana asagana khaatumo wanaagsan ayaa ilaahay ku irsaaqa marka waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inaad ka faa'iidaysatiin waxaa idiin muuqanaya akoonnadii iyo taleefanadii masaajidka loogu talagalay waxaana masaajidka mas-uulka ah yacni waxa waaye macallinkan garabkayga taagan oo nin sheekh oo caalim oo macallin dugsina ah macallin cabdirasaaq waxaa kaloo saasoo kale nala joogta maamadii waqaftay oo ugu tala gashay masjidkan ilaahay dartii inay ula baxdo oo maamo maryan oo sida ay noo sheegtaba markii hore masjidku intuu ka dhumo boosku oo booska ay garan weydo meeluu ku yaallo ayay ilaahay dartii ugu nadartaa hadday hesho inay masaajid ka dhisi doonto marka saakaa ilaahay riyadeedu u rumeeyey